kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan barnaamijka ilayska v o eda waxaan maanta ku eegaynaa ahmiyadda sadaqadu ay u leedahay muslimiinta marka fasiraad laga bixiyo sadaqadu waa ficil waxbixin oo qofka muslimkaah laga doonayo ujeeddada uu u bixinayaana ay tahay inuu ilaahay ku raaligeliyo oo uu ajar kaga helo isagoo aan cidda uu siinaya wax abaalcelina ka doonayn marka la fiiriyo luqadda carabiga kelimada sadaqa waxay la macno tahay dhowrsanaan waxayna ka timid kelimadda sidq oo macnaheedu yahay daacadnimo ama ka runsheegid laga run sheego iimaanka sheekh maxamed eleye imaamka masjid al nuur ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ayaa barnaamijka elayska v o eda u sharaxay waxa ay tahay sadaqadu sadaqadu waxa weeye hiya alcadiya allatii yubtagaa biha thawaabu min allahi subxaanahu wa tacaala yani sadaqadu waxa weeye waa deeq ilaahay lagaga doonayo subxaanahu wa tacaala ajri oo qofku markuu bixiyo ilahay ajri kaga doonayo taasaa la yidhahdaa sadaqadu fahiya ikhraaju lmaal taqaruban ila allahi subxaanahu wa tacaala sida culimadu ay yidhahdaan waa maal la bixiyo ama deeq la bixiyo oo ilaahay loogu dhowaanayo subxaanahu watacaala taasa sadaqad laydhaha marka marka muxuu ahaa sadaqada noocaas leenahay deeq la bixiyo aan leenahay waxaa soo galaya labadii nooc ee muxuu ahaa ay kala ahayd xukum ahaan tii waajibka ahayd qofka xoolaha haysta waajibka ku ahayd oo zakada ah oo tiirka islaamka tiirasha islaamka kamid a iyo tii waxa weeyaan ikhtiyaarka ahayd ee doorashada ahayd ee qofku xoolihiisa ka bixinaya deeqsinimada ahayd labadiiba way soo galayaan waa ay magacay wadaagaan oo labadaba waxaa la yidhahdaa sadaqaa la yidhahdaa waana waxaa loo bixinayo deeqdaa loo bixinayo ilaahay ajrigiisa tiyo lagu doonayo weeye magacaasay markaa wadaagaan sadaqada ah marka labadiiba way soo galayaan sadaqada markaa waxa weyaan deeqdaa la bixinayo ama tawaajibka ah ee waxa weeyaan qofka xoolaha le saaran inuu bixiyo si una siiyo dadkaa ilaahay ugu talagalay aayadda qur-aankaa lagu sheegaye sideeda nooca inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina caleyha walmualafati quluubahum alaaya aayaddaa lagu sheegay ee la siinayo ee zakada ah ama waxa weyaan tatawuciga ah ee qofku ikhtiyaarkiisa ku bixinayo xoolihiisa u bixinayo ama xoolihiisa ha wada bixiyo ama barhkood ha bixiyo sida abubakar iyo cumar iyo ay sameeyeen ama in ka yar ha bixiyo ee ta xoolihiisa ee uu bixinayo midkay dooni ha ahaatee sadaqadaa la bixinayaay faa'iidooyin badan bay leedahay sidoo kale sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota dalkan maraykanka ayaa sharaxaya sadaqada iyo halka ay kaga jirto diinta islaamka marka hore walaal colaad adiga iyo bahda idaacadda viyoodan waa idin salaami fursaddan qaaliga marka labaad sadaqadu waa wax aad iyo aad u qiimo badan mar walba iyo goor walba gaar ahaan bisha ramadaan aad iyo aad bay usii qiimo badan tahay ilaahay subxaanahu watacaala sadaqada uu inagu amray inaan wax bixinno oo waxa alla ina siiyey aan wax ka bixinno allah wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala waanfiquu mima rasaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum almowt war waxa alla idin siiyey alla idinku arsaaqay xoolaha ead haysataan wax ka bixiya buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala inta aysan idiin imanin geeri iyo dhimasha intaysan idiin imanin ka hor waa amar ilaahay subxaana wa tacaala mar kaleeto aayad kale allah wuxuu leeyahay fattaquu allaha ma stadactum wasmacuu waaطiicuu waanfiquu khayra lianfusikum waanfiquu khayra lianfusikum waxa bixiya taasaa naftiina u khayr badan taasaa idinka idin khayr badan marka aayado fara badan baa ku soo arooray oo in wax la bixiyo wax la sadaqayso amraya sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa dhinaca kale sharaxaya sida dadka sadaqada la baxaa uu ilaahay u ammaanay allah wuxuu leeyahay waaladiina fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'ili waalmaxruum kuwa wanaagsano waxa weeye kuwa xoolahooda qayb ka mida ay ku leeyihiin qofka saa'ilkiisa tuugsanaya iyo qofka maxruumka ahee baahi darteed loo hoojiyo waxba haysanin kuwa xoolahooda qayb ka mida siinaya kuwaas kuwa wanaagsan weeyaan ayuu alla leeyahay subxaana wa tacaala aayad kaleeta allah wuxuu leeyahay ina almusadiqiina waalmusadiqaati waaqradu allaha qardan xasanan yudaacafu lahum walahum ajrun kariim ayuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay wuu ina amray wuuna ammaanay dadka waxa bixiya sida ku xusan taariikhda islaamka nebi moxamed nabadgelyada xariis korkiisa ha aatee waxa uu ahaa shaksi deeqsi ah oo wax bixin badan taasoo qofka muslimka ah laga doonayo inuu kaga daydo waa ka sheekh cabdiraxmaan shariif oo mar kale sharaxaya wixii nebi maxamed nabadgelya naxariis korkiisa ha aatee uu ka yidhi sadaqada nebigu waxa uu leeyahay muxuu ahaa wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi qofka ilaahay baa u kaalmaynaya intuu qofku walaalkiisa dhiban u kaalmaynayo walaalkiisa baahan uu muxuu ahaa uu baahitirayo mar kale wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam man faraja kurbatan min kurabi addunya faraja allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama qofkii kurbo iyo dhibaato iyo culays qof haysata ka fayda ka dulqaada ilaahay baa kurbooyinka aakhirada ka faydaya ayuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu mar kaleeto waa ka odhanaya oo inagu dhiirigelinaya irxamuma alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan kuwa naxariista ee dadkooda tabarta daran ee baahan ee fuqarada ee masaakiinta u naxariista ilaahay baa u naxariista ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga sala allahu calayhi waali wasalam xadiid kaleeta mar la weydiiyey man axabu nnaasi ila allah ilaahay uu dadka ugu jecel yahay wuxuu ku jawaabay nebigu anfacahum linnaas qofka dadka ugu waxtaroon ayuu alla ugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala bishii ramadaan baan ku jirnaa oo sadaqada iyo khayrku aad iyo aad muxuu u fara badanaya oo nabiga waxaa la leeyahay kaana ajwada bilkhayri min arriix almursala bisha ramadaan sadaqada wuxuu uga degdeg badnaa dabayl meeshii loo diray u socota haddana waddankii waan ognahay abaaraha ka jira rubab baa hadda da'ay waa xilli soon weeye zakaatulfadrigii iyo muxuuha ciidihii baa soo gelaya marka inaynu iskaalmayno inaan dadka gacan qabanno inaynu dadka saacidno waa waajib diinihu ina saaran waaye weeye waa waajib walaalnimo oo soomaalinimo islaamnimo ina saaran weeye waa waajib ehel iyo qaraabanimo ina saaran weeye waana muxuu ahaa muxuu ahaa wax ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aan ajir kaga helayno jannana aan ku kasbanayno weeyaan marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ay dhegaysanayaan meel walba ay guda iyo dibadda joogaan inay dadka walaalahooda baahan ay caawiyaan gacan qabtaan saacidaan ayaan ku dhiirigelinayaa sheekh maxamed ilaye ayaa isna sharaxaya faa'iidooyinka qofka sadaqada baxsadaa uu ka helayo ee diintu islaamku sheegtay yani waxa ugu horeeya oo maalan kow ka ah qofka mutasaddiqa ee wax sadaqaysta uu helayo in waxa weeyaan sadaqadu ay cadhada ilaahay ka qaboojinayso ka joojinayso maalinta qiyaamaha ee ilaahay subxaanahu watacaala cadhadiisu ay adag tahay ee cid waliba cabsoonayso ambiyadii cabsoonayaan malaagta yani muxuu dadweynahi o dhan cabsoonayaan cid hadlaysa aanay jirin ee waxa qofka sadaqadiisaasaa cadhada ilaahay ka qaboojinaysa sida xadiiskii rasuulka ka sugnaaday ku yimiday ee ahaa ina sadaqata siri tudfi o gadaba rab tabaaraka watacaala oo kama qaal yani sadaqada loo bixiyo hoos ahaan loo bixiyaay waxa ay kaa qaboojisaa cadhada ilaahay ayay kaa qaboojisaa uu rasuulku yidhi fawaaidda u helaya qofka sadaqada la baxa waxaa kamid a inay waxa weyan qofka naarta ka ilaalinayso oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu aleyh axaadiis badan bu wuxuu noogu tilmaamay war naarta iska ilaali iskaga ilaaliya sadaqad aada la baxdaan ilaa uu soo gaarsiiyey yani wax yar xataa oo rasuulku uu yidhi ittaqu naara walow bishiqi tamra war naarta iskaga ilaaliya wax iskaga dhiga walow tamireed jeexeed sadaqa ula baxdaanna ha noqotee waxa weyan wax iskaga iskaga dhiga sidoo kale yani fadliga uu ku helayo qofka sadaqada la baxa waxaa kamid ah in maalinta qiyaamahee yani dadku ay aadka u gubanayaan ee kuleelku jiro ee cadcadi lasoo dhaweeyey ee dadku ay dhididayaan ee dhibaatada badan ay ku jiraan inuu qofku waxa weeyaan harsanayo sadaqadiisi u harsanayo haddii markaa uu sadaqad badan la baxayna har badan buu helaya har weyn buu helayaa hadduu wax yar la baxayna waxa weeyaan intay sadaqadiisu ahayd ba harkiis harka u helaya u ahaanaysaa uu ahaanayaa rasuulku wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh alrajulu fii dilli sadaqatihi xataa yuqdaa bayn annaasi yowma alqiyaama oo kama qaal yani qofku waxa weeyaan harkii sadaqadiisa ayuu ku jirayaa maalinta qiyaamahee cadadda la soo dhaweeyey muxuuhaa ilaa dadka la kala xukumayo harka sadaqadiisa ayuu ayuu isagu hoos joogayaa sidoo kale waxa weeyaan sadaqada fadligeeda waxaa kamid a yani aakhiraba intaan la gaadhin adduunyada ayuuba qof ku helayaayo xanuun kastoo ku dhaca isaga ku dhaca ama ehelkiisa kaga dhaca ama dad qaraabadiisa ka hela haddii uu waxa weeyaan dawo u baahdo sadaqadaasa dawo u noqonaysa sadaqadaas ayaa dawo u noqonaysa way xadiis rasuul ka sugnaaday baa wuxuu ahaa daawu mardaakum bisadaqa war xanuunka muxuu ahaa kiina buka waxaad ku daweysaan sadaqad ku daweeya oo haddii waxa weyan xanuun idin helo dawe aad u weydaan sadaqa ula baxa sadaqadaasaad daweynaysay waxaa fadligeeda kamid a yani sadaqada qofka uu la baxo fadliga uu helo wax kamid a in aroor kasta waxa weeyaan qofkii wax la baxayo uma lagu duceeyo halka ka xajista ee bixin waayana uma lag habaarayo xadiiskii rasuul ka sugnaaday wuxuu ahaa in laba malag aroor kasta ay soo degaan midi uu yidhaahdo oo uu ku duceeyo allahuma acti munfiq allahuma acti munfiqan khalafan ilaahayow qof wax bixiyey waxuwa soo weydaari oo waxa weeyaan halkii wax ka bixiyey wax kale usoo dabamara uu yidhaahdo halka kalena uu ku habaartama uu ku habaaro allahuma acti mumsikan talafa ilahayow kii wax bixin waayeba khayrnima qabatay waxa weeyaan waxaa uu xajistay ka dhaafi uu ku duceeyo uu ku habaartamo marka yani waxa weyan sadaqadu fadli badan bay leedahay qofka baxsada oo keliya maaha ee sadaqadu waxay sidoo kale faa'iidooyin u leedahay bulshada sida uu markale sharaxayo sheekh maxamed elaye alqada cala alfaqr fi lmujtamac yani waxa weyan gaajada iyo baahiday la dagaalamaysaa zakadaasi waxa weeyaan matalan layna saaray haddii siday tahay loo bixin lahaa bulshada muslimiinta wax baahan lama heleen wax baahan lama heleen fawaa'ida kale ee faa'iidooyinka uu ka helayso bulshadu ka helaysa marka sadaqada la bixiyo wax ka mid a yani waxa weyan waa la isjeclaanayaan oo way iska yani waxa weyan bulsho isku xulan bay noqonaysaa marka kii wax haystay kii kala daryeelo ee bulshadii gaajaysneed gaajadii lagala dagaalamo bulshadu way iswada jeclaan lahayd waddanka way jeclaan lahayd dadku waxa weeyaan dabaqadiya ma kala yeesheen iyo yani kala tag ma yeesheen xaqdi iyo caloolxumo iyo ka faqiirkii inuu ka taajirkaa caloolxumo u qaada ma dhacdeen yani way iswada waxa weeyaan bulsho isjecel bay noqon lahaayeen oo waddankooda jecel rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa dadka kugu deeqsi deeq badan buu ahaa ee khayrka muxuu ahaa la baxaa buu ahaa orod badan ugu orodka badan leh bisha rabadaan buuna ugu sii dadaal badnaayo ugu sii deeq badnaayo ugu sii bixin badnaa ilaa bishu ay ka dhammaanayso marka waxaa la doonayaa inaguna layna beryey muxuu ahaa inaynu inaguna kaga dayanno waayo rasuulka kudayaasha ay noogu sugnaatay oo aynu bishan waxa weeye khayrka u dadaalo sadaqada yacni muxuu ahaa u degdegno sheekh cabdulaahi yuusuf ayaa isna ku booriyey muslimiinta gaar ahaan soomaalida inay iskaalmeeyaan oo ay sadaqada la baxaan
waxaa munaasiba oo madluuba qofka mu'minkihi in uu badiyo ramadaanka dhexdiisa khayraadka gaar ahaan marka aan soo qabanno u naxariisashada dadka masaakiinta ee muuminiinta ah ama qofka baahan in loo naxariisto gaar ahaan muslimiinta aada loogu naxariisto iyadoo ajri laga helayo ayi insaan oo aad waxsiisid ama kaafir ha ahaado ama ha ahaado muslim ha ahaadee kadalik xayawaanaadka xitaa waxa la siinayo nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa kaad garanaysaan in uu yidhi inta uu ka sheekeeyey tawaabka la siinayo qofka muxuu ahay wax la baxa ama wax tara xayawaanaadka caaqil haada ama hayr caaqil ha ahaadee la yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaas ma ajri baanu ka helaynaa uu nabigu yidhi fii kulli kabidin radbin ajrun beer kasta oo qoyanoo aad wax siiso ajri buu leh idan inuu qofku badiyo waxbixinta inuu badiyo nabiga salawaatullaahi wasalaamu caleyhi khayrku u degdegi jiray minhaa waxaas dadka la taraya masaakiinta iyo dadka dacafada a la tarayo ayaa ka mid a waxyaabaha looga baahan yahay qofka muuminkii inuu badiyo ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa ka digaya waxyaabaha laga dhexli karo sadaqada gaar ahaan tan waajibka ah ee zakada oo aan la bixin xagga kaleeto ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay waxyaabaha naarta lagu galo inay ka mid noqonayso inaan sadaqa la bixinin oo allah wuxuu yihi maa salakakum fii saqara qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nudcimu lmiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin war naarta saqaraa maxaa idin geliyey marka waxay ku jawaabeen maanaan tukanaynin sadaqana maanaan soo bixinaynin dadka masaakiinta dadka baahan dadka tabarta daran maanaan soo kaalmaynaynin ayay ku jawaabeen marka sadaqada in la bixiyo masaakiinta in la kaalmeeyo fuqarada in la kaalmeeyo waa waxyaabaha qofku janno alla uu ku helayo weeyaan xagga kaleeto ilaahay subxaanahu watacaala waa ka odhanaya ara'ayta aladii yukadibu biddiin fadalika aladii yadacu lyatiima walaa yaxudu calaa dacaami almiskiin waa kaa la odhanaya subxaanahu watacaala marka qofka muxuu ahaa qofka yatiimkaa ee miskiinkaa qofka odhan waaya xuquuqdiisii ha la siiyo miskiinka xuquuqdiisii ha la siiyo faqiirka xuquuqdiisii ha la siiyo bulshada teeda tabarta daran ha la kaalmeeyo hadday bulshadu odhan weydo hadday bulshadu u qim weydo arrintaasu inay khatar tahay oo ciqaab iyo cadaab lagu mutaysanayo ayuu alla inoo sheegaya subxaanahu wa tacaala xagga kaleeto waxa weeye muxuu ahaa in la iskaalmeeyo ilaahay baa ina faraya tacaawanu cala albiri waltaqwa yacni khayrkii wanaagga isu kaalmeeya ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka siyaabaha ugu fiican waxa weeye kaalmayntaa la sheegaya noocyo fara badan weeye dadkeenna dhiban inaan kaalmayno kuweena baahan inaan baahi tirno kuweena fuqarada inaan saacidno waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay subxaanah wa tacaala loogu dhowaado weeyaan intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka ku soo qaadannay faa'iidada ay sadaqadu u leedahay muslimiinta barnaamijkan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o e somaali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh nabadgelyo